koob iyo tobankii barqanimo shalay ayaa ciidamada dowladda galmudug dowladda federaalka iyo ciidamada deegaanku ay ka war heleen is aruursi ay argagixisadu doonaysay inay dagaal ku qaadaan magaalada xara dheere ee iyagoo isku abaabulayay meel u jirta ilaa labaatan shan kilomitr runtii ciidamadu si geesinimo la ayay shalay weerarkaas uga hortageen dagaal saacado badan qaata ayaana ka dhacay ugu dambaynna xilli maqribkii ayaa la ysku gaaray ciidamada huwanta ah ee difaacaya xaradheerana guul la taaban karay shala halkaa ka soo hooyeen ciidamadii ama argagixisadii halkaa kusoo duushanaa gacmo maran ayay kala laabteen shala halkaas
waa gartay halkeebaa dagaalku ka dhacay mise saacbu socday
dagaalku wuxuu ka dhacay afaafka hore ee magaalada deegaan oo runtii labaatan iyo dhowr kilomitr u jirta magaalada wuxuu socday ku dhowaad lix saacadood oo runtii halkaas si kafool kafoola dagaalku u socday iyagoo ku talagalay inay si kaba dambaysa u weeraraan magaalada laakiin tuna qabay warbixina haystay ayaa halkaa uga hortegay si buuxda ayaana shalay looga gacan sarreeyey waxayna ku laabteen hawdkii ay horay ugu sugnaayeen iyadoo halkaa duqayn loogu geystay ku dhowaad boqol dagaalabayaal ayaa halkaa looga dilay waxaana rajaynayaa inay noqon doonto isku degii ugu dambeeyey magaaladaas kusoo haweystaan waayahay dhinaca ciidamadan isbahaystayna maxaa khasaare oo soo gaaray dhinacooda haddii dagaal culus uu socday lix saac socday dagaal kolley khasaare geystay buu u muuqdaa runtii maadaama xalay wakti kooban halkaas wakti dambe laysku gaaro halkaas khasaaraha ciidamada dowladda soo gaaray iyo kuwa meesha aada u kooban yahay waxaa jira dhibasho ilaa dhowr qofa iyo dhaawac ilaa tobaneeyo gaaraya iyagayna hadda waxaa lagu dabiibayaa magaalada wixii dee magaalada wax looga qaban waayana magaalada muqdisho ayaa loo qaaday laakiin waxaan dhihi karnaa aad ayuu u koobnaa u yasirnaa dhibka soo gaara dowladda sababtuna waxa weeyaan markii hore kusi ku talagal ah dagaalkaasi loo galay ee taxadar badan loo galay ee qorshaha nimanka ay wateena looga hortegay marka khasaaruhu dhinaca dowladda aada u koobnaa marka qorshahooduma wuxuu ahaa inay xara dheere soo galaan oo ay qabsadaan oo ay ka saaraan ciidamada dowladda
dabcan qorshaha marka laga war helo waxaa laga war helay inay abaabul badanba maalmihii ugu dambeeyey ka samaynayeen aagga jowle iyo dumaaye iyagoo doonaya inay laba furimood oo halkaas ka jiray inay mid ka mida weeraraan laakiin ugu dambayn habeen hore waxaa la ogaaday inay xara dheere kusoo wajahan yihiin ciidamaduna ay u diyaar garoobeen qorshuhuna wuxuu ahaa inay magaalada galaan oo ay markii ugu dambaysay xoog ku galaan laakiin ciidan xoog badan oo meesha ku sugan oo qaybo kala duwan leh ayaa arrintaasi u diiday marka waa un waxaan dhihi karnaa damacoodii ay ku dabaacinayeen deegaanada ee kala duwan ee soomaaliyeed laakiin waa ilaahay mahaddiis haddii haddii ay maanta ay jirto cudud soomaaliyeed oo si buuxda uga hortegi karta argixisada marka waxaan leenahay meeshaas guuldarro ayaa ka soo wajahday dagaalkan dagaal baa ka horreeyay mudug markay noqoto kii caad ayaa jiray oo khasaare badan uu ka dhashay camaare iyo bacaadweyna ciidanku way ka baxeen shabaab baa soo galay bal nala wadaag wararkii ugu dambeeyey saddexdaa degaan bacaadweyn camaare iyo caad sidaad og tahay dagaalka deegaanadaas ciidamada kala duwani ay ay kula jireen kooxdan khawaarijta wakti badan u qaatay halkaa ayay ciidamadu wakti badan ku sugnaayeen iyagoo bacsanayay magaalooyin badanna ka saaray argagixisada laakiin damac ka yimid xagga ciidamada ee federaalka ayaa colays yar oo maaragtay dib u dhaca yimid laakiin dibaa laga saxay arrintaa ciidamadii stateka iyo kii kuwii federaalka iyo ciidamadii deegaankuba dib ayay ugu sii laabanayeen magaalooyin kamid ah waa soo qabsadeen oo hadda already dib ay ugu soo laabteen dhinacaasna awood hadda shabaaba oo markii horena ay uga baxeen ma jirin haddana ay uga baqayaan marka xoogaha xagga ciidamada ama hogaanka ciidanka ayaa isbeddel badan lagu sameeyey haddana xaaladda oo kale wayaan waxaana rajaynayaa in xaaladdu ay sida caadiga kusoo laabato waa gartay laakiin wasiir dee inta degaan la qabto oo ciidan ay ku dhintaan oo naf badan ku baxdo haddana in si dhib yar looga soo baxo haddana la yidhaah waa lagu laaban karaa dabcan dad fara badan soomaaliya way ku adkaanaysaa istiraatiijiyada noocaas maxaad ku share maxaad ku macnayn lahayd
harunow sidaad ogtahay horta dagaalkan lagula jiro kooxahan argasa ah waa dagaal weyn oo runtii ajnebi iyo soomaaliba ku jirto laakiin hogaanka dagaalka lagula jiro argagixisada waxaa hogaamisa dowladda federaalka ah waxay amarada ciidamada federaal ka qaataan dowladda federaalka ah iyaga ayaa ku habboon marka in la weydiiyo sababahaas iyo maaragtay waxyaalaha ka imaan kara laakiin ka state ahaan ama ka galmudug ahaan innagu ciidankii daraawiishta galmudug iyo ciidankii dadka deegaanka oo ay waajib ahayd inaan abaabulno waa la abaabulay waana joogaan furimaha waxayna garab taagan yihiin ciidamada dowladda waxaan leenahay galmudug dhinaceeda maanta wax dabac ka jira oo aan sheegi karnaa ma jiro waxaa hadda dagaalamayana waxa ugu badan ciidamadii deegaanka marka dowladda federaalka waxaan is leeyahay su-aasha iskale laakiin intaan ogahay haddaan kusii daro ciidamada runtii dib badan ayaa maaragtay iyo wakti badanay u mareen inay deegaanadaas qabtaan naf badanaa ku baxday waana ka guulaysteen haddana waxaan dhihi karaa waxyaalaha yararka oo hadda la dareemi karaa inay yihiin xeelado dagaal iyo in lacaag bedesho oo ciidamadu ay dib isu abaabulaan haddaaba ay wakti dheer dagaal ku jireen marka waxaa la dhihi karaa waa un xeel dagaal saraakiisha hawshaas wadda iyo dowladda federaalka oo runtii hogaaminaysa dagaalkaas ayaana la weydiin doonaa wixii dheeraada waayo su-aasha ugu dambaysa sawir guud markaadna siiso deegaankan shabaabku uga jiraan galguduud iyo mudug oo galmudug isku ah maxaan ku idhaha deegaan kooban weeye laga deegaan badan laga ciidan badan laga hub badan laga tiro badan say wax u jiraan maxaa ay u adkaatay in al-shabaabka sidii looga saaray hirshabeelle iyo maxaan ku idhaha deegaanada kale looga saaro deegaanadan galmudug ka tirsan
waa maxsan tahay sidaad la socoto nimankan al-shabaab la yidhaahdo waxay sameeyaan waa guurguuraan marba meelay tagaan hadda dhammaan magaalooyinka galmudug ee waaweyn ee la yaqaano wax saldhiga kuma lahan waxay ku nool yihiin dhulka hawdka ah halkaas oo ay si jabhad ah ugu warwareegaan labaatan qofoo meel dhigaan laga yaabo ciidanka saag shala ka dagaalamay xaradheere inuu isla xali loo gudbiyo magaalo kale si loo tuso dadka inay maaragta halkaa joogaan arrinta kalena waxay tahay dagaalku hadda wuxuu ka socdaa galmudug oo keliya marka ciidamadii ka dagaalamaya meelo kala duwan aday iyagoo doonaya inay furida ka dagaalamaan laakiin waxaan rajaynayaa in wax badan arrintaas laga bedeli doono biidnillahi kariim galmudugna meelaha hadda ay uga sugan yihiin waxaa la dhihi karaa dhulka hawdka waaye magaalooyinka ma haystaan iyagoo baqaya marka annaga rajadeenu dhinacaas waa fiican tahay waxaana rajaynaynaa maalmaha gebagabada iyo dowladda federaalka oo arrintaas lagu hogaaminsa